kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka tusmada toddobaadka oo xilliyada oo kale aad ka maqashaan idaacadda himilo tusmada toddobaadka waa barnaamij aan hadba mawduuc aan isleenahay dhegeystayaashiina way la dhici karaan idinkugu soo gudbina daqiiqadaha uu hawada ku jiri doonana waxaan idinkugu haynaa beraha soomaaliya ugu wax soo saarka badani waxa ay dhacaan dhulbeereedka ku yaal labada webi ee shabeelle iyo jubba dalagyada aadka looga beerto guud ahaan soomaaliya waxaa ka mid ah geleyda masagada qamadiga basasha sisintaha iyo miro kale heerka wax soo saar ee dalagga dalkeenna waa baraarug dhiman wax soo saarkooda haddii la rabo inaa maaragtay la soo celiyo koow waa inay helaan horta qalabka beeraha meesha haddii marba qalabka beeraha ismaqan yahay wax ma la soo saari karo waa waraysi ifinayo sida ay ku soo noqon karto dardartii xooganeed ee wax soo saarka waddankeenna bariisimaadkii qaybaha dambe waxaan idin hayaa dhegaystayaal waa soo saaristii maxamaqdar cabdi iyo tibintii cali mar kale iyo tusmada toddobaadka idaacadda himilo hagaag aynu ku bilaabno barnaamijka wax soo saarka beeraha waa isha koowaad ee quudisa noolaha beeraha waxaa ka soo baxa nuucyo badan oo dalag ah kuwaasi oo loo isticmaalo farsamaynta cunooyinka kala duwan ee waddankeena laga isticmaalo dhaqaalaha waddankeenna waxaa tiirdhaxaad u ah wax soo saarka hase ahaatee ma jirto baraarug wax soo saar kaasi oo inta badan loo sababeeyo yaraashaha qalabka beeraha iyo colaadaha oo dadku marba dhan uga cararaan warbixin ay soo saartay hay-adda cunnada adduunka w f b waxay ku sheegtay in ilaa iyo lixdan iyo shan boqolkiiba dhaqaalaha soomaaliya uu ku tiirsan yahay wax soo saarka dalka kuwaasi oo intooda badan yihiin beeraley iyo xoolodhaqato haddaba heerka wax soo saarka dalkeenna inuu yahay baraarug dhiman waxay ku dhan tahay warbixintan oo inoo diyaariyey maxmaqadar cabdi beridda waa nidaamka abuuridda korinta xanaanaynta iyo soo saarista dhir laga sameeyo cunto dhar dawo hooy iyo guud ahaan manaafac taageera nolosha dadka xoolaha xayawaanka iyo inta ku tiirsan beeruhu waa aasaaska nolosha iyo barta ay ka soo unkantay horumarka xadaaladda aadanaha waxaa jira noocyo badan oo beero ah kuwaasi oo lagu qiyaaso in ka badan saddex boqol toddobaatan iyo shan kun oo nooc dhirtu waxa ay ka kooban tahay qaar ininyo leh iyo qaar aan lahayn waxaa kale oo ay ka kooban tahay qaar qodxa leh iyo qayb aan qodax lahayn haba yaraatee soomaalidu waxa ay beeraha u taqaanaa dhulka lagu beerto dalagyada loogu talagalay in laga dhigto cunto laakiin waxaa soo gelaya dhaqashada xoolaha cilmiga barashada beeraha waxaa loola jeedaa barashada dhirta la beerto iyo xoolaha labaduba beeraha soomaaliya ugu wax soo saarka badani waxa ay dhacaan dhulbeereedka ku yaal labada webi ee shabeelle iyo jubba dalagyada aadka looga beerto guud ahaan soomaaliya waxaa ka mid ah geleyda masagada qamadiga digirta mooska liinta babayga cambaha qaraha basasha sisintaha iyo miro kale geedka cambaha wuxuu ku midho dhalaa ugu yaraan shan sano isagoo ka midho dhala laba dhinac dhanna xilli dhanka kalena xilliga xiga geedka muuska oo isaguna ka mid ah dalagyada ay soomaalidu caanka ku tahay ayaa wuxuu aada uga baxaa koonfurta soomaaliya waana mid ka mid ah dhirta ay aadka u beeraan soomaalida gaar ahaan koonfurta isagoo weliba noocyo kala duwan leh bariiska ayaa isaguna ka mid ah dalagyada ka soo baxa dhulkeenna inkastoo uu yaryahay xaddiga ay soo saaraan dalagyadaas iyo kuwo kale ee uu caanka ku yahay dalkeenna ayaa tobannaankii sano ee lasoo dhaafay gaabis lixaad leh uu ku yimid taas oo ilaa hadda laga dareemayo heerka wax soo saar ee dalagyada waddankeenna ka soo go'a caqabado ay ugu weyn tahay colaadaha ay dadku marba dhan uga cararayaan ayay qaar ka mid ah beeralaydu u tiirinayaan iyagoo tilmaamay in nabaddu ay tahay mid keenaysa inay ku dhiiradaan inay ka shaqeeyaan wax soo saarka dalka balse inta ay taagan yihiin dagaalada ay ku jiraan inay marba dhan uga cararaan aafada colaadaha niyad xumida ay wajahayaan beeralayda ee ka hortaagan baraarug waxbeerasho waxaa iyadana qayb ka ah raashinka la keeno xilliga ay soo go-aan dalagyada sida galleyda oo suuqyada ay soo buux dhaafiyaan galley mucaawino ama deeq ahaan dalka loo keeno taasi oo ku abuuraysa beeralayda inay ku khasaareen waxa ay soo saareen inta laga helayo baraaruga bulshoweynta soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah ee ku aadan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen heerka wax soo saar ee dalagyada dalkeenna waxay tani sii ahaan doontaa caqabad aanan laga kaban inta ay sii socoto baraarug la-aantan oo aanu dhiirigelinayno wax soo saarka dibadeed bar iyo beernimaan lahayn ma barabaxo wuu mahadsan yahay maxamed qadar oo nala socodsiinayay warbixintaasi beeruhu waa xubinta dhaqaale ee dal weliba oo nasiib u yeeshay dhul beerashada ku wanaagsan inta badan waddamada qaar waxa ay ku dadaalayaan inay halgan lixaad leh u galaan heerka waxsoosaarka dalkooda ilaha kordhiyey dhaqaalaha ayay beeruhu ka yihiin xubinta ugu muhiimsan hase yeeshee waddamada dhaca dunida saddexaad ugama faa'iidaystaan sidii la rabay soomaaliyana waxay ka mid tahay dalalkaasi iyo hoos u dhaceen kaabayaashii dhaqaalaha oo ay beeruhu lafdhabar u yihiin dhicistii dowladdii militariga ee kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii wixii ka dambeeyey burburkii uu dalku galay ayay sidaa oo kale inta badan wax soo saarkii waddanku liicay haddaba maxay tahay baraarug la-aanta ka jirta wax soo saarka dalagyada dalkeenna sideese ayay ku soo noqon kartaa dardartii xoogganeed ee wax soo saarka waddankeenna sida berisamaadkii waxaa su-aalahaas iyo kuwo kale uu weydiiyey maxamed qadar cabdi maxamed oo himilo f m ka tirsan cali ibraahim suleymaan oo ah waaye arag xagga beeraha ahna agaasimaha waaxda canshuuraha iyo diiwaangelinta iskaashatooyinka soomaaliya habka waxbeerashada dalkayna waxaa waaye ee, annaga waxaan leenahay sanadka wuxuu ka kooban yahay afar xili xiliga ugu horeeya waxaa la yidhahdaa xili deereed deb koow deer koow annaga sanadkii debaan shidanaa debshidka la leeyahay waxaa waaye waxaan ku wadnaa sanadkii bilaawgiisaan galnay sida oo maratay hadda kowda janaayo oo maratay ay xusaan adduunka A- annagana waxaan xusnaa deer kowdeed aan xusnaa annagana waxaan idhaahdaa maanta debshid waaye deb kow deer kow fasalka nagu soo horeeyo xilligayna oo nagu soo horeeyo waa deer deerna waa gudi gaabantaa la yidhaha hadan bilaawgii waaye wax walba haddii waxa la bilaawaayo waxaas noqonaa ina lagu babarto fasalkii saas camalaan ka khiyaaso haynaa deertiini wax gaaban waaye maahane aad sidii gu camal ma u gudu weyna laakiin deer aa maaragtay bilaawga eh waxaa ku xigo jiilaal waxaa ku xigo gu waxaa ku xigo xagaay xagaaygii yaa sanadka gebagabadiisa ay tahay ay ku dhammaahaa deertana waa ka bilaabahaa marka xilligaan waxyaalka xilligaan annaga wax aan beerayno saas iyaas yahay waxayna u kala baxaan deertii waxaa badan oraxdaa badan waxaan beeranaa dalagyada aan maaragtay oo biyaha badan uba- u baahneen sida waxaa u badanaa aada iyo aad sisin iyo misigo sisinta iyo misigada iyo digirta aan u badannaa kuwaasne ma u baahna biyo badan awgeed ayaa maaragtay deerta aan ub- aan uga- u beeranaa macnaha deer waa gudi gaawanta haddii biyo yaraan la arko kuwaan waa bixi karaana laisleeyahay saas ayaa maaragtay xoogayna yahay galeyda waxaan u badannaa galeyda gu inaan beerano gugii galey aan beeranaa galeydaas waxaan maaragtay aan bilaabnaa haddii is ilaahay karaal noqdo waxaan u badannahay sida waaye aragnimada aan ka dhaxalnay gu iyo deer dhaxdooda jiilaalaa ku jiro jiilaalkiyaa la diyaar garoowaa marka guga jiilaalkiyaa loo diyaar garoowaa waxaa la samaynaya guga intaan la gaarin beerta waa la carigadinaa waa la kabaabaynaa waa la abuuraa waxaa la sugaayaa roob gu-eed roob gu-eed haddii isyimaado asku soo dhashta waa la yaanbay ahaa webigaa la sugaa laakiin dadka dhoweeda joogaas waa imaanaha webiga dadka oo baadiyaha ma ku jiraan gabiirta ma ku jirto laakiin dadka webiga waxaan samaynaynaa intaas webiga imaanin aan rabnaa inaa maaragtay aan ku dadaalaynaa inaa roobka ay ku joogsato galeyda oo eh, hal yaanba ama lama yaanba ay ka hesho haddii webiga yimaadane raxmad raxmad dhowey webi dhiminaa la dhahaa hadda waay roob kastoo maaragta ay haysato waa la waraabinaa saas ayaa maaragtay galeyda oo dhoweydana tira iyo tayabo way ka badan tahay tan baadiyaha ka baxayso macnaha tan waxaa loogu talagalay webigana waa lagu waraabihaa roobna waa isticmaalaynaa saasne waxaa la isticmaali kara ninkii waaye aragnimo dheeraad u leh beeraleynimada Eh, guga saasaan uu diyaar garownaa Eh, deerta iyo maaragtay guga dhexdoodana waxaan ka faa'iidaysanaa khudaarta sida qaraha bocorka ansalaatada begelka barbarooniga waxyaalahaas oo dhan jilaalkiyaan isticmaalnaa jilaalkii jilaalka kuwaas yaan isticmaalnaa gugna galeedan beeranaa deertana sidin kuu aan sheega waayo waxaan beeranaa iyadana sisintii iyo digirtii iyo misigidii wixii maaragtay biyo yar ku bixi karo waxaa markaas way jiro xagaay xagaayga asiga waxaa waaye xilli waaye asigana waxba mala beera mala dhahayo laakiin asaga waa gudi gaawan yahay tiradiisa dhanba waa lixdan maalmood xagaayga xagaayga waa waktiga oo maaragtay beeraleydana aaday maaragtay uga cabsataa waxaa ku jiro waxa la yidhaahdo barnaamij oo caalami ku ah dalka dhan laga yaqaan ama si dadka beeraleyda oo webiga isticmaalo ay yaqaanaan jiro waxaa la yidhahdaa buruur yebel waxa la yidhaahdaa ku jiro buruur yebelkaasaa ku jiro macnaha galeeda guga marka ay bislaahayso xagaayga waaye bislaashadeeda xagaayga eh xagaaygaas beeraha shaqa ma laga haayo xagaayaa do-aayo ninkii xagaay waxay dhahayaan beeraleyda oo waaweynka waxay isku baraarujihayaan waxaa loo darbadaa xagaay iyo xawaal xawaasha waxaa ugu darbahaysaa markii adii lagu duugo su-aalaa kuu taale ilaahay cibaadadiisa ku dadaal intii xawaal aan lagu geynan waayo cibaadada ilaahay ku dadaalaysaa xawaashaas waa u darbahaysaa cibaadada ilaahayaad sid ugu dhawaan laheed ilaahay ralligiisa aad u heli laheed waxaad cibaadadaada ku dadaala lagu jeedaa xawaal u darbo xagaayna u darbo waxaa lagu jeedaa xagaay haddii la gaaro guriga galey waa ka dhammaatay beertaa jirtaa tii beertan ma soo bislaanan waxay gacantiisa gashi marka dawaay dadka maaragtay oo burjuwaasiyiinta maalqabeenada ah gacantooda ku jirtaa maalqabeena marka waxaa sugaa beeralayda yaryarka oo laciibka ahayd hadda u gacan galayaan marka markii buruuryawe la gaaro maxaa keenay ayaad isleedahay in lagu baraarugsanayn beeridda dalagyada dalkeena ka baxa beeridda dalagyada oo dalkayna ka baxaayo ma lagu baraarugsanaa ka rabo maxaa jira xilliga hadda la joogo hadday waxaas ahay waxba nin walba waxaad ka hadlaayey maaragtay abtiyo abtigaa guntigaa kadayaas ahaay nin walba asigaas isku tashanaaye nin walbana laakiin waxaas haystay fursad oo maaragtay xurnimo ah wixii soo shaqaysto asigaas leeyahay asigoo maaragtay oo waxba la lahayn asigoo maaragtay oo ninkan meel hebelaas kasoo jeedaa ninkan qabiil hebelaas la shaqeeyaa ninkan koox hebelaas la shaqeeyaa ninkan dawlad hebelaas la shaqeeyaa isagoo aan la lahayn aan soo dhaqmi jirnay laakiin hadda ma hayno hadda nin walba meeshiis kasoo jeedo in la ogaada dhacdi markaan nin walba waxaas gabadi meelaas ku gabadi waa iska heri dad oo beeraley ah oo hadda dalkooda iyo deegaankooda joogaanba ma jirabo maxaa buraarigaysa adi deegaanka nin beeraley ah ama xoolo dhaqato ah oo deegaankiisii ku suganba ma jirabo dhammaantoodaba waxa waaye barakac waaye kii soo herine haddaad soo barakaco hayaatan waa soo socdaale in beeshadii la dhihi lahaayey dadkii soo barakaceen ha la celiyo kulyoon ha la sheegu hayaa dib u dejin ha loo sameeyo ha lagu celiyo gurigoodii beerahoodii xoolahoodii sidii ku samaysan lahaayeen oo hooshoodii hore ugu noqon laheyd hala sameeya leehoyaa laakiin mastay ku dhacaysaye intan ma loo moodi karo intan ma loo moodi karo kii inta jooga koryaas kuu haystaa wixii adigan mastaada oo lagu kaalmeeyaas kaa dhaco haya xaggaa tagtay nabad haddiid ku joogtid waxaa arkaysaa dagaal adhacay meel hebelaa laisku haystaa buulmareera xabad ka dhaco haysaa qoryooliya waa laisku qabsaday warkaynaan soo roorna haddana taasa haddana lagu qabsada kii dhiman waa soo dhamaystir muu haya wax hadda buraarajin beereed la sheegaayo ma jira beeraley iyo xoolo dhaqatoba waxba ma hayaan ilaahay isugu hayiin waxay isugu hayiin inay nabad ka dhacdo soomaaliya oo dadka ishaysto wixii isku haystaan iikaa og unug ma ogni waa tahay maxaa saameyn ah oo lagala kulmi karaa haddii ay sii socoto ka gaabinta soo saarista dalagyada waddankeenna dalagyada oo dalka horta maaragtay beeraleyda wax soo saarkeeda hadda maahan hadda nin wax soo saar u haya ma jiro nin walba waxaad soo saartaa wax isaga noloshiisa ah waxa laga ganacsado oo beeraleyda ay soo saaraysa marya ma jirto oo beeraleyda yaryarka laakiin nin oo ilaahay nafis iska siiyo asaga naftigiisaba qabo eh, ciidan ilaaliha ay qabo staff meesha u joogo beertiisa beer weyn tahay adeen daaleya ah wixii soo saari ma oga maahane wax kaleento beeraley yaryarka waxay soo saareen oo suuq lagu arkaayo ma jirtaba mana jiraa doonta ilaa had- oo- oo- haddii oo la helin adduunyada eh, wax soo saarka oo anaga aan ku habboonnahay haddii na loo helin ma ma jiraa doontaba waayo waxaa jiraa jirtay beeralayda oo hortiina hay jirtay hadda ma ahan hadda waxba nahay meel xanuunoo haysa ma sheegi karnay baad intay ku xanuunoosa madaxa ay xanuunoo yidhaha malroos maya hadda aanu dhammaantiinayna waa xanuunsanaa le xanuunkana haay maxaa waay nabad la-aan lena xanuunoo haysa bas beeralayda waxay ahaayeen eh, khayaano baa jirtay anu khayaano kasaynaa saas markii gu-a soo bislaado beeraha shafooyaa la gali la yidhaahdo kawaayqaadaa la gali la yidhaahdo tomo markab tumi shan markab ah soo xerihaysi oo gele cagaartooy wado gele shaamishaami wado siriir cadeey wado haye oo leehays maaragtay deeq waaye kaalm waaye nin oo galeyda soo saari oo ilmihiisa dharaaman aradiisa dharaaman gurigiisa dulsun oo lahaayo beriga galeydaan labaatan kintaal haddii kuu noqoto toban kintaal ilmahaada ku marashayso gurigaada ku dhiso shan kintaalna duugo shan kintaalna eh, biilkaada ha ku ahaatee maqaasiinkaada gasho oo lahaayo waxaa imaatay lu yidhi deeqaad timid kaalmaad timid dadkii oo soomaaliya oo danyarta ahay waa la kaalmahaa la yidhi galeedaa suuqiyaa ka raw galee cagaartooyaa timid waxaa ku rabtaa galeedaa shoodii waxaa ku rabtaa adiga shan kun mid cagaartooyaa la keenay oo kun shilin ah adigaa ku dayaay haddaba galeedaada waxay noqonaysaa bukle galaay haddii kalenta saas lagu gadaysa adin taas waxay eedaba lugooyo oo lagu talagelay soomaaliya wax soo saarkeeda in asbaaba'o hoos u dhaco ma aha asbaaba'a ma astirtirmo oo lagu talagalay een dalagyada dalka een hadii loo eego saameyn ma ku yeelan karaan een dalagyada kale ee dibadaha laga keeno ama cuntooyinka dibadda laga keeno saameyn ma ku yeelanayaan oo inta badan dalka laga isticmaalo xilligan aa dadka waxa waye hadda soomaaliya hadda suuqay noqotayba maxaa jira annaga wixii suuqa yaalo waxaan ka aragnay hadda oo weli aan maaragta aan sheegi karin tufaax wax walba s- oo adduunyada yaalo soomaaliya waxay noqotay suuqa adduunka ay noqotay beeraleyda adduunka waxooda aa lagu gado hayaa canabkaa la keenoo hayaa burtuqaalkaa la keenoo hayaa tufaaxaa la keenoo hayaa timirta iskaba dhaafo bariiska saas galeyda xataa iyadoo shiidan oo bac ku jirjirtaa la keenoo hayaa waa tahay een yay saaran tahay kaalinta ah in lala yimaado baraarug wax beerasho beeraha buraarujintooda waxaa laga rabaa idaacadaha hadda waa bateenba idaacadaha inay beeraha dadka ku buraarujiyaan wasaaradda beerahane talada beeraha inay iida ku tashato baraaruga waxbeerashada waxaa laga rabaa in iska yimaado wasaaradda beeraha ayadaa u xil saaran iyadaa maaragtay ay ma- aa laga rabaa dawladda iyadaa ay u xil saartay inay baraarujinta iyadaa ay ka keento maxaa jira wasaaradda beeraha sidii tababaran ugu haysa oo siminaarana u hays oo mar walba dugsi sare eh, dugsiga sare eh, beeraha aa la dhihi jiray eh, scola agrario janalas ku yaala dugsigaas sare beeraha waa laga wareeji waxaa la wareeji beeraleyda yaryarka tababaradooda laga dhigay xaruntii tababarka beeraleyda yaryaraa laga dhigay waxaanoo la bari abuurka anaga abuurheena ma ahe horta abuurka xulishadiisa noola bari ko abuurka saanaa loo xushtaanoo la yidhi kadibna abuurka saanaa loo abuuraa la yidhi waraabka waktigii la waraabiyo kadibna eh, falka saanaa loo falaa la yidhi Eh, dhuunqabad ha qabto ama askabanin waktigaas haddii la gaaro daawada dhuunqabadka lagu shubaa la yidhi Eh, waxaana la isbari haddine eh, conshimo sidii loo sii lahayo heytarkan dhan qarashkiisa ma keeni kartid hal kintaal conshimo ah aa lagu siihaa deeq waaye deegna ma aha beecna ma aha wasaaradda beeraha bixinaysa waxaanoo la bari sidii eh, lunka as- u- oo oo awalka meeshaas ku yaalo keliya inaan ugu shubno markaas kadib waxaan helnay beertii haddii maaragtay wasaaradda beeraha aan raacnay mashruuca fidinta oo guri loogu soo dhisay ee tuuladayna oo nin inuu maaragtay meeshana hogaamiye la keenay haddaan raacnay waxaan helnay hektarkii afartanka intaan inaan ka soo saarnay weliba waa dhimintiina nollahay ilaa aad ka gaartiin lixdan toddobaatan waa socohaynaa wasaaradii beeraha iyo ururkii iskaashatooyinkii maxalliga ahaa hooshii ay wadeen nasiib daro tala ilaahay aas ogyahay imaatay dawladiyaaba la burbureybu dawlad meeshii ku burburtay aqoontaynii iyo kafaaidaysigii iyo cilmigii wasaaradda beeraha ayna siisay ay meesha ku baaba'een hadda markii taas au fiirino waxay ku xidhantaa hadda haddii maaragtay wasaaradda beeraha iyo ururka qaranka iskaashatooyinka beeraha ay isla shaqeeyaan oo si daacadnimo ay iskula shaqeeyaan waxyaabaha hadda dhibka ku noqday in la beero ma inala wadaagi kartaa marka
waxaa hadda dhibka ku eh in la beero waxa hadda oo maqan la sheegaayo waxa waaye waxa adduunka oo maaragtay oo laga keeno oo soomaaliya laga cuno oo ilmaha soor baa diideen oo la leeyahay bariiska iyo baastada waay bariiska iyo baasadana annaga bariiska annagaa tacabno waxaad ka arkaysiin haddaba shabeellaha dhexe joor ka fiiriya haddii beer bariisku yaala aan la arkaynagna hala fiiriyo beeraha masiirkii laga qaaday bariis waa tacbaynaa anaga waxaan tacbaynaa khamadiyaan tacbaynaa weliba bariiska khamadiga anaga sii fiican khamaddigana waa burka iyo baastada waay warshadii burka iyo baastada haddii hadda oo lalo asaaso beeraleyda haddii maaragtay la dhiirageliyo la gacan siiyo si dhab ah oo xaq ah loo taageero warshadaasi bur iyo baasto waxay ka suubiso beeraha inay kasoo ga-ayaan wax dhif nooga ehba ma jiriba anaga laakiin fursadaan u weyne tabaraan weyne waxnu taa weyne la kor laakiinu haya aniga waa ku sheegay tufaax iyo burtuqaalaa naga maqan bis canab xataa waa noo baxaa faydhow ninkiina waa tago daashaa loo dhisi waa soo laalmadaa dhammaanteed meeshaa laga keenaa canab dalagii awel la soo saari jiray waxyaalaha oon tijaabin waxaa ka mid ah horta bun duwaalka oo gaxwada iyo bunkaba laga samaysto waa tijaabani iskaashatada oo sheekh banaaney aad tijaabisi degmada qoryooley tuulada uraanuro aa laga tijaabiyey waana noo baxay waa lagu guulaystay annagoo hadda maaragtay tabaabush ugu jirno sanjawiisha haddina inaan samayna rabno maaragtay burburkana u dhacay laakiin sidii wasaaradda beeraha shaqadeeda ahayd anigaan kula hadloohayo gurigeyga caariish halkoo caariishan ku jiri aniga anuu halkoo caariish ku jiro oo daashkii beeraha markiinka imaada leh eradiisi igu dhisan yahay oo usna balle korka saaran waxaan tagay dalka jarmaniya maxadka caluunta iskaashatooyinka aa lay geeyey dalka jarmaniya saddex bilood waxbarasho iskaashatooyinka la ii geeyey kaas aniga shilin ma dhiibin haddii beertayga gurigayga xoolahayga la gadgadana tikidkaas ma gooyi karayna wasaaradda beeraha dhiibti wasaaradda beeraha hadday soo jeesato aqoon isweedaarsigii iyo maaragtay aqoon kororsigii maaragtay oo waayo aragnimada oo adduunyada aan kasoo qaadani haddii hadda ay la soo celiyo beeraleyda adduunka koow haddii ka geli wayno safka lamaad baa gala doonnaa hadda maxaa caqabada ah oo hor taagan beeralayda si ay u dardargeliyaan wax soo saarka dalagyada dalka
hadda haddii oo beeralayda oo soomaaliya meel kastoo joogaan wax soo saarkooda haddii la rabo inaa maragtii la soo celiyo koow waa inay helaan horta qalabka beeraha meesha haddii marba qalabka beerahaas maqan yahay wax ma la soo saari karo annaga qalabka beeraha naga maqan waa in qalabka beeraha la helaa daawooyinkii beerahana la helaa wasaarad beeraha iyo guddiga ururka iskaashatooyinka oo meel kastoo beer ku taalo xornimo ku tagaan casharka jeediyaan dadka ku hanuuniyaan qalabna ay geeyaan oo la helo wax soo saarkayna arqabadiisa waa taasaa lagu gudbaa
waa tahay marka maxaa fariin ah oo aad la wadaagaysaa bulshada soomaaliyeed oo ku aadan wax soo saarka dalagyada dalkeenna iyo sidoo kale beeraleydaba horta waxaa waaye maalinka maanta hadda la joogo saacadaan la joogo nabatiisna waa iska yeelo laakiin waxaan jeclahay haddiis ilaahay ka raali noqdo waxyaalahan dhan waa dhammaanaa maxaa jira waxaad leeysin soor haddii cuno calooshaan ilmaha waa bannaayaan cambuul haddii cuno caloosha ay qabahaysaa ma aha annaga misigaan tacabnaa misigadana waxaa waaye ninkii jabaa lagu kabaa waa la ogyahay galeydana brotiinna waa tahay vitamiinna waa tahay ma laga maarmaayo wax allah wixii dalka inaan ka soo saarano ayaa noo dan ah inaan ku noolaano cugno ilmaha hala baro soorta hala baro cambuulada hala baro digirta hala baro salbukuda mabaliska heli karabe misigada hala baro anaga sidaasaa maxaa waaye galleyda waxay nii noqonaysaa mar muufaa laga dhiganaa mar canjeeraa laga dhiganaa mar daangaa laga dhiganaa mar cambuulaa laga dhiganaa marna sooraa laga dhiganaa sii la rabaa loo isticmaalaa soorta intii ka imaahaysa dharig soorta intii karkaraay mu dhawa daangaa loo soo dubi karaa ilmaha ilmakii waxaa la dhahi karaa daangadan cunaarooy babaca sii babaca ku qabsahaayaan daangada waa ku bogaayaan waa ka gaaraayaan dharig inti iska bislaado ilmaha galleyda hala baro taasaa marta anii leeyaha
muusikada aad maqlaysaan waa heystii indhaha nuurka iyo codkii cabdirasaaq gaaduco waa bahdii barnaamijka maxamed qadar oo soo saaray iyo cali oo tabinayay oo idinkaga tegayo sidaa iyo nabadgelyo
Kaga doorte